Wafdigii nabadeynta u joogay degmada Luuq ayaa ku guuleystay wejiga labaad oo ahaa kulan la isugu yeeray odayaasha dhaqanka beelihii ay shaqaaqadu ku dhex martay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Kulanka oo bilowga nabadeynta wejiga labaad ee beelaha walaalaha ah ee diriirtu dhex martay, ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya, xildhibaano, maamulka degmada Luuq, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beelihii ay shaqaaqadu dhex martay. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay nabad ku wada noolaanshaha beelaha walaalaha ah ee wada dega.
sidai iga horreeyay nabadoonnada ay sheegeen taariikh shan bishan toddobaad labada kun labaatan iyo afartii ka dhacday degmada Luuq oo dhib badan geysatay allah idin barakeeyo waxaan idinka codsanaynaa inaad sabeyntaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhanaatay inaad naga qaadiin oo naga qablootiin wixii dhacay annagoo ka xun waxaan horu dhac u nahay nabadgelyo walaalnahay sabeen ilaahay aan ku xiraynaa sabeen tabsi iyo tawxiid baa leehi labaduba waan ku xiraynaa sabeenta inay naga qaadaan baan rabnaa intaas idinka si badan un wada waa mahadsanti war badan aan geli maayo ee sabeentana waxaan soo dhaweynaa insha allahu taala
reer walaanyagay macalin weyne sida hadda ugaaskaba sheegayiwa bahbaha leeray bahalooba iska hayne soomaalida degaan degaan runta degaanko hayne laakiin dhiidi ma dhacdo mal arrow waa in dhiidi mal arrow sabeenta hiryaan ka qaadna aw maalin weyne sabeenta ugaasow adaha kii hanii hirti baad reer goobneed koo qaadeen jazaakum allahu khayran wajazaa waa maalin ay taariikh fiican noo bilaabatay waa maalin la raba dhammaanteen inaan go'aansanno inaan meesha ugu dambaysay gaarno walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qof kastoo waxgarad ah oo deegaankan joogay oo garanayo xumaanta dhacday oo garanayo xumaanta dhacday dabadeed si wanaag loo sameeyo ugaaska waa loo mahadceliyey mar labaad mar saddexaad oo mahadcelinaynaa asiga taarikh goynaan u samayn doona haddii ilaah yidhaahdo bini aadamka ilaahay ma simin ilaahay markuu khalqay nabiyaa laga abuuray risaalooyin baa loo soo diray dad baa laga doo ilahay ka dooranayay dadku wax garanaya dadku ilaahay ka doortay ka mid yihiin culammada ka mid ah kuwaasaa waxaa la rabaa inay dadka ku xakameeyaan wanaagga xumahana kala dagaalamaan marka waa inta adduun iyo akhraba ilaahay maarata lagula xisaabtami doono garashada la siiyey marka siduu ugaaska u yidhi wasiirkana u yidhi wixii maanta ka dambeeya wixii naga khaldan wadaa hadal baan ku furaynaa ficil maya ficil dambe waa naga xaran wada hadal miiskaasah ayaan ku kala garbaxaynaa oo lagu furaya arrinta Kulankaani ayaa xal loogu wada beelaha walaalaha ay ku dagaalamay gobolka Gedo.